wasiiru dowlaha wasaaradda arrimo gudaha iyo reeding heliisyowka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan sadaad aliyow ibrow iyo magaalada muqdisho ka furay shir lungu hadalay nidaamka daddegista casriga ee dalka shirka wey baa ku qayb galay mas-uuliyiin ku dareerta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir agaasimaha guud ee waxda daddegista iyo faahfaahii kulankiiyo ujeedshay maanta marka tababarkii lagu hirgelin lahaa adeegan bilaawgiisii hore si waxaan loo hirgeliyey waa in dadkii ku shaqeynaya yaqaanaan dadka ku shaqeynaya dad aada u tiro badan waa wasiir intaan waa aada ugu tiro badan yihiin waa degmo walba iyo local government walba iyo ilaa iyo safaaradaha u adeegida dhammaan muwaadiniinta ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa qof walba oo dalkan ku nool oo dhacdo mataqaanaa dadegis ah meelay ka dhacda joogay in diiwaankan inuu ku jiro wasiir maanta marka waxaa inta fadhiya waxaa waaye dadkii loo diyaarinaya inay barnaamijkan ay sii gudbiyaan oo dadkii fulinaya ay sii tababaraan tababarkan diyaarintiisa wasaaradda iyo khubaro caalamiga nagala qayb qaatay manual qoran uu leeyahay hawsha sidee u dhaceysa ah manualkaas waa midka aan mataqaana tababar ku qaadan doono sharci yaqaanadii sharcigii iyo habraacyadii lagu shaqeynaya diyaariyaa jooga wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo reeding heliisowka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan sadaad aliyow ibrow yaa bogaadiyey howla daddegista iyo weliba sida lan casriyeeya tababarkan waxaa bixinaya xeerdhaliyaal si fiican usoo diyaariyey casharada aad baran doontaan labada maalmood oo halkan aada joogtaan waxaa idinku geesinimo gelinayaa inaad noqotaan kuwa ku darsado aragtidooda oo halkan waxaa hadda maanta lagu shaqeynayo maamul goboleeda laydinkaga yeeray oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda caafimaadka iyo gobolka banaadir bay halkan waxaa u fadhiisaan waxaa waaye wasaaradda arrimaha gudaha keligeed inay wax diyaariso ee idinka inta ma ahan idinkana waxaa la rabaa waxaad idinka ad afkaar aad ku darsanaysaan waxaad ka reebaysaan inay meesha ombudkooda ka muuqato beri si ay u noqdaan waxaan wax oo shaqadeeda la wada lahaa fulinteedana la wada lahaan doono inta uu tababarkun socdo waxaad baran doontaan sharciga daddigidda habraacyada wargelinta iyo diiwaangelinta dhacdooyinka dhalashada guurka furiinka ubadka iyo dhimashada iyo dhalashada waxaa kaloo baran doontaan waajibaadka dhowrista xogaha la diiwaangeliyo iyo diiwaanada dhacdooyinka